بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم
waa filim xiise badan oo cinwaankiisu yahay haddii aad allah u gargaartaan isaguna wuu idin gargaarayaa waana hadiyadda ciidul adxa almubaarak ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada mu'asasada warbaahineed alkataa'ibna ugu talagashay dadka muslimiinta ah waxaa filimkan oo la daawan karo qadar afartan iyo toddoba daqiiqo ah kuna soo baxay luuqadaha carabiga iyo soomaaliga mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib kusoo gudbinaysa sida uu u dhacay dagaalkii taariikhda galay iyo xamladii masaarka dagaalka wax badan ka beddeshay ee aadan yabaal ka hor inta aan la gaarin soo bandhigidda dagaalkii aadan yabaal waxa uu filimka cusub ee alkataa'ib si kooban usoo gudbinayaa xamlo dagaaleedkii cuslaa ay dabayaaqadii bishii shacbaan ay gobollada shabeellooyinka iyo hiiraan ka bilaabeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sababna u noqday in afka ciidda loo diro qorshayaashii washington iyo ankara ay usoo dhiibeen villa soomaaliya laguna doonayay in lagu burburiyo hanaanka hufan ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah waxaad arkaysaa dagaaladii alkawthar daarunicma ceel cali axmed ceel baraf miir taqwo sumadaale warta dibasamatar awdheegle sabiid balcad duleedyada muqdisho iyo meelo kale halkaasi oo ay isku fara saareen ciidamada bandiiradaha guduudan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka
wallaahu khayru lmaakiriin balaayay maxay ahday ay abaabulayeen muslimiintay rabeen darar iyo dhibaato inay gaarsiiyaan nuurka ilahay rabeen inay damiyeen shareecada ilahay inay tirtiraan ay rabeen maanta iyagaa ilahay tirtira subxana wataala oo baaba'een ilah anu mahad celinaa subxana wataala jalla wacala
laakiin mid ka mid ah dagaaladii ugu saameynta badnaa iyo soo noqoshooyinkii waaweynaa ee ay maamulladii islaamiga ay dib ugu laabteen deegaanadii ay ka soo gurteen waa malxamadii aadan yabaal magaaladan ayaana ahayd taliska dhexe ee xamladii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah xasan sheekh ayaana geed gaaban iyo mid dheerba u fuulay sidii aadan yabaal loogu hayn lahaa qomuska dimuqraadiyadda iyo diinla-aanta aroornimadii hore ee siddeed iyo tobankii bishii shawaal kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee shahaadadoonka ah ayaa dhowr jiho ka weeraray xeryo isku raran ah oo ay aadan yabaal ku lahaayeen in ka badan laba kun oo askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka filimka ayaa soo bandhigaya dagaal aan waxba laysku reeban oo ay martigelisay degmada aadan yabaal iyadoo ciidamada dowladda federaalkana ay isku dayeen in ay difaacdaan magaalada laakiin takbiirta iyo daryanka qoryaha kala duwan ee ay ridayaan ciidamada mujaahidiinta ayaa dhagaha tiray taasina waxa ay dhalisay in taliyihii ugu sarreeyey ciidamada dowladda federaalka odawaa yuusuf raage iyo shuute ay cagaha wax ka dayaan
alaysa allahu bikaafin cabda idinka soo maaha faajmicuu amrakum wa shurakaa'akum idinka iyo wixii shuraka idinlaah ood isku sheerar tihiin ood isku barnaamij tihiin isbaayisigiin oo dhan isu taga ina waliya allahu aladii ha نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وحكى ليس قل ادعوا شركاءكم waxa idinka idinla shirkaa oo isla bahwadaagtiin oo isbaysiga idinkula jira adduunka waa isbaysiga jira mogtaasa lagu leeyahay hal maraa alwahaaqa yaad isku alleeye ina waliya allahu aladii nazala alkitaaba wahuwa yatawalla الصaalixiin marka laga yimaado boqolaalka askari ee subaxaasi la waray meedadkooda magaalada aadan yabaal filimkana lagu arkayo waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qabteen macrakada maxaabiis dagaal kuwaasi oo iyagoo dhabanada haysta dhafarina ka muuqato qaarkood lagu arkayo filimka cusub ee loogu magac daray haddii aad allah u gargaartaan wuu idin gargaarayaa
وبدر تلالا فوق السحاب نطبق في الحد قول الإله
saaki anoo jiifa xabadaa bilowdeenbu tira ururka duuqoray ii qaataba niidaaw iga jabtube tira ururka duuqoray ii qaataba niidaaw iga jabtube جهادوا برغم الصعاب وتخفق راياته في الهضاب xarumihii maamulka magaalada aargada ku taalla bartamaha magaalada aadan yabaal iyo goobo kale oo ka mid a astaamaha magaalada ayaa lagu arkayaa isdaarka cusub ee alkataa'ib halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab تلألأ فوق السحاب نطبق في الحد قول الإله ونسعى لتحكيم ما في الكتاب jabkii aadan yabaan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka iyo fadeexadda firxadkooda ay sida dhow u soo qabatay kaamirada mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxa uu dhulgariir uga dhignaa dowladda federaalka iyo taageerayaasheeda caalamka xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ayaana waxaa iska caadi ah ku tilmaamay jabkii aadan yabaal maalin waa laga ad- waa waa waa laga adkaanaa maalin waa adkaanay maalmaha isdaba socdaa laga adkaanaa maalma isdaba socda adkaada marka ma marka qaarkood in annaga nalaga adkaado nala soo daba kacaayo daadaasna mi taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay marka ma marka qaarkood in annaga nalaga adkaado nala soo daba kacaayo daadaasna mi taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay
mid ka mid ah natiijooyinkii ka dhashay dagaalkii weynaa ee aadan yabaal filimka alkataa'ib ay soo saartana lagu arki karo waa xaaladda adag iyo rucbiga u soo darsay ciidanka dowladda federaalka kuwaasi oo boqol boqol iyagoo u socda gawaari ay gadhaashtayna ku maraya bacaadka shabeellaha dhexe hiiraan iyo galgaduud sidaasina ku tegay dowlaadyada muqdisho waana midda keentay in saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ay dil ugu goondiyaan ciidamada ka soo carara furimaha halka wadaadaha u fadwooda shisheeyahana ay gaalnimo ku cabireen in ciidamada dowladda federaalka ay kasoo baxaan jiidaha hore ee dagaalka
marka culummadu waxay isku raaceen nin kastoo ciidanka maalinta cadowga loo baahay in la dagaalamo ka soo laabtay inuu munaafiq yahay aayaddaasana caddaynaysa waxaa kaleeto ilaah ku tilmaamay fii suurati maaratay maaratay suurad kaleeto oo iyaduna qur-aanka ka mida wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gaalo dadkaas waa cajiib oo iyaduna qur-aanka ka mida wuxuu ku tilmaamay inay yihiin gaalo dadkaas waa cajiib ninkii furan dagaal ka soo baxo dagaalka ka soo tago waa dil toogasha ah haddaan dilkii gaari weyno wax u dhigmo oo gaal shira ah oo ciqaab ah iyay la kulmaayaan keli marka qofkii ley ma aha qofkii arrintaas sameeyey ley ma aha hooyadii aabbihiina waa la jiraan yaa hooyadii aabbihii iyana waa la jiraan ciqaabtay wax ka qaadanayaan
qaybaha dambe ee filimka cusub ee dagaalkii aadan yabaal waxa uu soo gudbinayaa towjiihaad ku socda muslimiinta kaasi oo ah in guusha ay xaqiijiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku timid fadliga allah intaa kadibna ducada muslimiinta iyo dardargelinta mujaahidiinta loona baahan yahay in lagu qaabilo tawaaduc iyo khushuuc أنكرت أمجاد سعد والوليد نحن شعب لم يعد يخشى الردى macaalimta iyo astaamaha ay leedahay dowladda islaamiga ah ee higsiga iyo himiladu u tahay in dhowaan laga taago soomaaliya ayaa lagu soo gebagabeeyey filimka cusub ee cinwaanka looga dhigay haddii aad allah u gargaartaan isaguna wuu idin gargaarayaa waxaana shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah lagu booriyey inay isku diyaariyaan martigelinta dowladda islaamka ee xal u ah dhibaatooyinka la degay ummadda soomaaliyeed
ومضينا نحو آفاق العلا نسلم الرايات جدا لحفيدي ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay u diyaar noqdaan ku dhaqanka shareecada alleh iyo dhismaha dowlad islaami ah dowladda islaamkaan rabnaa waa dowlad dhismaheeda ummadda laga rabo dheefteedana iyadoo ay leedahay waa dowlad ku dhisan cadaalad iyo walaaltinimada islaamka waa dowlad aan gaalo dheef ka sugaynin waa dowlad khayraadka uu ilaahay subxaana wa tacaala dhulkeeda ku galladaystay ka faa'iidaysanaysa waa dowlad ku qatonta kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah waa dowladdaad muddo dheer ka dhur sugayseen dhibka badanna u soo marteen dhammaacdiiyo dabkaa quudateen ma aha dhalanteed dhayal ma aha maalmaha intaad guula dhigateen sabirkiinna dheer iyo xaqaatiinna soo dhicin قد رفعنا راية خفاقة بعد أيام ضياع وشرود ومضينا نحو آفاق العلا نسلم الرايات جدا لحفيدي نسلم الرايات جدا لحفيدي